بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين آه لما شعبك الصوماليات ملك استو أي جوغان إيقا قدوم السلام قدرين إيو مدنان له ملك استو أجوغتان وحان ربائنا لور إريكا إرادو آه رأي kala duwanaanta ayaamahan ku soo ifbaxday warbaahinta oo ku saabsan in ra'yi kala duwanaasho ay jirto waxaan rabaa inaan shacbiga xusuusiyo in loo baahan yahay shacbiga iyo dhammaan beesha caalamkaba inaan xusuusiyo in arrimahan loo baahay in la dejiyo hubaal waxaa ah in xaalada oo noocaas oo kale oo iyo kuwa kasii culusba ayna soo mareen oo aanu ku xallinay biseel siyaasadeed oo shacbiga uu gaaray golaha shacbiga uu gaaray ayaanu ku xallinay saa daraaddeed waxaa aan rabaa inaan ina xaqiijiyo in golaha shacbiga iyo wada shaqayntii ka dhexaysay laanta fulinta iyo sharci dejintii oo loo sharciyadaas oo loo higsanayay ama sharciyada loo higsanayo geedi socodka laba kun iyo lix iyo toban in sidooda ay u soconayaan wax dhibaato ah aan isdhimaynin oo wax oo hawshaas hakinayan aynaysan jirin dhammaan sidaas ayaa golaha shacabka iyo xildhibaanada golaha shacabkaba ay goosteen in howlahaasi ayna hakanin oo hal maalin ayna baaqan way soconaysaa howsha wixii dhexdeenna oo aragti kala duwanaan ana si biseel siyaasadeed ku jiro oo deganaasho iyo wadaninimo iyo u danaynta danta dalka iyo dalka danta iyo dadka loo loo danaynaya ay ku dhammaanaysaa marka saa daraaddeed dhammaan waxaan ka codsanayaa shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay isdejiyaan wax dhibaato ah ma jirayo dhammaan beesha caalamkan waxaan ka codsanayaa arrimahaas inaan la boombooninin oo marata igana la qaboojiyo wax waa dhammaanayaan si nidaamlay ku dhammaanaysaa howl hakanaysana ma jirto waxii wada shaqeyn ana waa soconaysaa allah subxaana wa tacaala waxaan ka codsanayaa in marata uu nagu garab galo ilaahayna naguma ceebeeyo xilkan oo shacbiga soomaaliyeed nagu aaminay xildhibaanada golaha shacbigana waxaan ka codsanayaa dhammaantooda inay hawshooda iyo howlqabadkooda ay labalaabaan oo ay u guntadaan howlaha loo xilsaaray iyo dhammaan shuruucda u yaalla inay u jeestaan oo maalin ayna baaqanin hawshaasi marna ayna hakad gelin weliba si sidii hore u shaqaynayaan iyo si kasii firfircoon ay howlgalkooda u wataan allah subxaana wa tacaala aan ka codsanaynaa inuu towfiiqna waafajiyo sida danta iyo dalka u roon oo asagana rilidiis ku jirta ilaahay uuna waafajiyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu